ururka gargaar oo urur ka shaqeeya horumarinta waxbarashada deegaanada miyiga iyo kuwa waxbarashadu ka fogta ayaa waxooga waxbarasho gaarsiiyey iskuulka deegaanka marargureega heerkaas oo lagu talagalay wax lagu baro caruurta wax ka barata iskuulka deegaanka marargur agabkan ayaa iskugu jiray kuraas iyo miisaska wax lagu barto taasoo qayb ka asi la hormari lahay adeegyada waxbarashada deegaanka marargure gobolka galgaduud ugu horan ayaa waxaa ka warbixiyay agabkan ay gaarsiiyeen iskuulka deegaanka madhagure gaheer qaar ka mid ah ururka gargaar oo ka mid yahay gudoomiyaha ururka gargaar axmed gaaladiid
waxaan soo gaarnay iskuulka gahayr oo ka mida iskuulaadka ururka gargaar uu taageero uu shaqooyinka ka wado wafdigaas oo hogaaminayo gudoomiyaha ururka gargaar axmed gaaladiid halkan waxaan u nimid maantay inaan wareejinno qoraas loogu talagalay iskuulka baahiyihiisa in wax looga qabto oo tiim ka mida ururka oo ay hadda kahor hore uga ballan qaadeen kulankii ugu dambeeyey ee ay ku yimaadeen ama booqashadii ugu dambeeyey ay ku yimaadeen deegaanka ama iskuulka ay ku soo booqdeen waxaana gacan ka geystay oo quraasta helitaankeeda iyo fasilitigeeda ama lacagtii lagu soo habeeyey gacan ka geystay wasiir shariif oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha aadaan ugu mahad celinaynaa taageerada iyo garab istaagga uu muujiyey howlaha ay ka wadaan gargaar iskuulaadka gahayr oo ka mid yahay dhanka kale qaar kamid a bulshada deegaanka mareeguur ayaa ka mahad celiyay agabka la soo gaarsiiyey oo sheegay inay ka guddoomeen agabka ay soo gaarsiiyeen gargaar iyo sidoo kale wasiirka ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha daaqa galmudug kuraastii ma maaragta ururka gargaarha uu noo keeno guddoomiyaha uu madaxsan yahay waa helnay waana helnay maantaan helnay oo naloo keenay ururkuna waa mahadsan yahay ilaahay baana mahad iskale hadda waa helnay kuraastii waxyaalaha kaloo maaragta iskuulku u baahan yaho gacanqabadkaana waa sugi doonnaa waana heli doonnaa sidaana kale hordhici ugu horreeyey oo naloo keeno iskuulka gacanqabadkiisii ugu horreeyey ah waa midkan insha allaahu aadaan uga mahad celaynaa ninkii keenana khayr badan allaha siiyo caafimaad iyo maal badanba allaha siiyo waanu u ducayhaynaa wixii wax noo keena waa uga ducayhaynaa waan uga mahadnaqaynaa baahida iskuulkuna ma dhowa kow ma joogto in qof walba ahoo islaamu gacan ka geysataa la rabaa ururka gargaar waxaa ka shaqeeya waxbarashada deegaanada miyiga taasoo qaybkaasi kor loogu qaadi lahay waciga iyo bulshada iyo sidoo kale waxbarista caruurta ku dhaqan deegaanada miyiga gobolka galgaduud